maalinkii boqol soddon iyo toddobaad oo xidhiir ayuu galay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka khaza waxayna ciidamada yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay duqeymo hor leh oo ay ku shiideen tobannaan ruux oo falastiiniyiin ah dhanka kale kooxaha muqaawamada ayaa fuliye weerar lagu dhigbixiyey askarta sahaynada yuhuudda guri ku yaalo xaafadda asabar ee koonfurta magaalada khaza ayay ciidamada yuhuudda duqeyn bahallime ka geysteen waxaan halkaasi ku shiiday shan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale waxay sidoo kale duqeeme isxigxiga ka geysteen waqooyi bari magaalada khaza waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac magaalada khaniyonis ee koonfurta jiida khaza waxay ciidamada sahaynada yuhuudda duqeyn xoogan ka geysteen waddada shanaad ee magaalada waxayna halkaasi ku dileen dad badan oo ka mid ah dadka barakacyaasha iyadoo sidoo kale weerar toogasho ay ka geysteen deegaanka alqaraar ee waqooyiga magaalada khaniyonis duqimo kala duwan ayaa sidoo kale ka dhacay bariga magaalada khaniyonis waxay kooxaha gurmadka degdega isbitaalada caafimaadka geeyeen shuhaadada shan ruux iyo dhaawaca kuwo kale oo hor leh waxayna wariyaasha ku sugan marinka khaza gaar ahaan magaalada khaniyonis xaqiijiyeen in isbitaalka caafimaadka ee abuu yuusuf annajaar keliya la geeyey shuhaado gaaraysa ilaa iyo afar ruux sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn xoogan oo khasaare kala duwan dhaliyey ka geystay magaalada khaniyonis ee koonfurta jiida khaza duqeyntan ayaana laga soo tuuray dhanka xeebta ee magaalada madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen bartamaha iyo galbeedka magaalada khaniyonis waxaana duqeymahaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac xaafadda azaytuun ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxayna ku dileen tiro aadu badan oo falastiiniyiin ah isbitaalka shuhaada ulaqsa ee magaalada dayrilbalax ayaa la geeyey saddex ruux oo shuhaado ah kadib markii ay hadlashay duqeyn cudwaaniya oo ka dhacday muqayimka nusayraada ee bartamaha jiida khaza wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza ayaa sheegtay in isbitaalka naasir ee magaalada khaniyonis ay ku goodonsan yihiin in ka badan shan iyo labaatan ruux oo shaqaale caafimaad ah iyo boqol soddon iyo lix kale oo bukaanno ah mana haystaan wax koronto ah biyo ay cabaan cunto iyo sidoo kale oksijiin oo uu daruuri u yahay dadka dhaawacyada qaba sahaynada yuhuudda ayaana diiday in la gaarsiiyo wax gurmad bani aadamnimo ah ciidamada yuhuudda ayaana isbitaalka ay go-doomiyeen ku tilmaameen inuu yahay xarun ciidan oo ay degan yihiin dagaalyahanada muqaawamada shaqaalaha caafimaadka ayaana isku dayaya inay meesha ka saaraan bukaanada qaba dhaawacyada halista ah magaalada khaniyonis ayaa subaxnimadii maanta martigelisay duqeyn xoogan oo ay geysteen diyaaradaha sahaynada yuhuudda waxaan halkaasi ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mid ah dadka ku sugnaa halka ay ka dhacday duqeyntani wariye ku sugan magaalada khaniyonis ayaana sheegaya in duqeyntani ay si gaara kaga dhacday xuduudda bari ee magaalada khaniyonis ee koonfurta jiida khaza iyadoo duqeyn xoogan oo midaan la mid ah ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xeebta magaalada khaza caruurta ku sugan marinka khaza ayaa wajahaya xaalada adag oo xagga nolosha ah hay-adaha caafimaadka ayaana sheegaya in carruurta ka yar labada sano ee ku sugan marinka khaza ay la ildaran yihiin nafaqo la-aan iyagoo sheegay in nafaqadarida carruurta ay tahay mid halis ku ah noloshooda waxay sidoo kale sheegeen hay-adaha caafimaadka in qiyaastii boqolkiiba shan carruurta nafaqa la-aanta ay ku nool yihiin koonfurta marinka khaza halkaas oo ay ka socdaan duqeymaha ugu daran gurmadka bani-aadamnimo ee la gaarsiinaya khazana uu ku yaryahay halkaasi qaramada midoobiya waxay ugu yeeraan hay-adda u dooda xuquuqda carruurta ayaana waxay ku baaqeen in carruurta yar laga fogeeyo duqeymaha cashwaayiga ah ay geysanayaan diyaaradaha sahaynada yuhuudda maadaama ay ku baaba-ayaan carruurta khaza duqeymaha ka soconaya dhulkooda geysta kale ciidamada yuhuuddi ay ku sugan marinka khaza ayaa wajahaya xaalad midii ugu xumayd kadib markii ay si xidhiir oo la kulmeen weeraro loo adeegsaday gantaalada kala duwan sida gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyo gantaalka saam toddobo oo ay isticmaalaan ciidamada muqaawamada falastiiniyiinta ciidamada jugta culus ee kooxda muqaawamada ayaa gantaal culus la dhacay diyaarad nooca saanka oo ay leeyihiin sahaynada yuhuudda taasoo markii dambe kusoo dhacday goob aan sidaas uga fogeen halka lagu bartilmaameedsaday iyagoo sidoo kale diyaarad helikobtera oo dhex maraysay hawada magaalada khaniyonis ay la dhaceen gantaalka saam toddobo goobta ayaana ku burburtay muuqaal ay bahisay muqaawamada ayaana lagu arkayaa askari ka tirsan ciidamada muqaawamada oo isticmaalaya gantaalka saam toddobo oo beegsanaya laba diyaaradood doosahan ah iyo mid helikobtar ah dhammaantoodana waa uu la helayaa gantaalka allah fadligii milatariga muqaawamada ayaa waxay hobyo ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda oo ku taala deegaanka nitsaarim waxayna u qaybsameen askartii ku sugnayd halkaasi dhimasho iyo dhaawac ciidamada muqaawamada waxay sidoo kale beegsadeen laba gaari oo cagaf-cagaf ah oo ay la socdeen shan iyo toban askari kuwaasoo go-doon ku hayeen guri ku yaala magaalada khanyoonis gantaalka ayaana haleelay dhammaantooda waxayna noqdeen wax dhinta iyo wax dhaawacma dagaalyahanada muqaawamada ayaa waxay weerar qaansi ah ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada yahuudda iyagoo sidoo kale weeraray ciidamada yahuudda oo ku sugnaa xaafadda al amal ee galbeedka magaalada khanyoonis askartii la weeraray ayaana noqday dhimasho iyo dhaawac xaafadda zaytuun waxaa ku wada dagaalamay ciidamo ka tirsan yahuudda iyo askarta muqaawamada waxaana halkaasi jab xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada yahuudda iyagoo in badan oo ka mid a laga dilay kuwo kalena laga dhaawacay taliska ciidamada yahuudda ayaa qirtay in afartan iyo sideedii saace lasoo dhaafay laga dilay in ka badan labaatan askari oo ku sugnaa marinka khaza waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ay gaaraya ciidamada yahuudda